alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed wslama tasliima kasiira kolley caawa oo ay taariikhda islaamku tahay kun iyo afar boqol iyo siddeed iyo soddonkii hijriga waa soddonkii bishii ee jumaada alulaa waxaynu doonaynaa inaynu bilowno tafsiirka qur'aanka inaynu markaa bilowno ayaynu doonaynaa kitaabna marka la bilaabaayo kolley dad badan baa yimaada dadna waxay u yimaadaan cilmi barasho dadna waxay u yimaadaan booqasho marka waxaan u malaynayaa dad badan oo booqashaa baa jira mise waa u badantihinba cidda dalabulcilmi u timi ee uu ka dhab yahay inay cilmi doonayaan dee cilmigu wuxuu uga baahan yahay ama waxay u baahan yihiin iyagu inay sabraan bay u baahan yihiin cilmiga wakhti yar laguma helo waxaanu u baahan yahay adkaysi cilmigii loo sabro oo loo adkayso barashada cilmiga la baranayaa dhib buu iska leeyahay shay kastoo wanaagsan baa dhibaato leh waxaan dhib loo marinna oo wanaagsanna lama gaadho shay kastoo wanaagsan dhibaataa loo maraa hadday tahay cilmi barasho hadday tahay yacni camal wanaagsan oo la samaynaayo ama fi dunya ama fi laakhira camalkaa adduunyada oo adduunyada loo samaynayo ama camal aakhiro oo adduunyada gudaheeda lagu samaynayo mid walba waa lagu dhibaatoonaya shay aan lagu dhibaatoon oo wanaagsan lama gaadho markaa sabir waa in la ogaadaa waa in markaa loo sabraa cilmiga barashadiis yacni dadaal baa ruuxii u baahan yahay uu dadaalo oo xilliga ku soo dadaalo oo u adkaysto darsiga iyo dhegaysigiisa yacni meesha la fadhiisanayo waa aragtaan wa axabu lbiqaaci ila allah waa masjid nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha wa abgadu lbiqaaci ila allahi aswaaquhaa dhul waxaa ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahoo ilaahay ugu jecel yahay masaajidda maanta dad fara badani hadday maqaaxiyaha fadhiistaan waxaa laga yaabaa saacado badan inay fadhin karaan laakiin masjidka haddii la fadhiisto waxaa laga yaabaa wakhti badan inaan la fadhihi karin yani darsigu waa dheer yahay xoogaa sheeka xariir haddii la dhegaysanayo maqaaxiyaha iyo meelaha la fadhiyo ama dhallinyaradu waxyaalahay daadaawadaan wakhtiga la ogaan maayo waa maxay waa camal shaytaanku uu koolkoolinayo laakiin dee masaajidda iyo kitaabka ilaahay iyadoo la akhrinayo ama kitaab axaadiista nebiga ku saabsan la akhrinayo amaba markaa cilmiga kutub kaleo ku saabsan la akhrinayo waxaa laga yaabaa ruuxa inay ku dheeraato war ma intaasoo dhan baad fadhin karaysaa ya shaydaankii baa odhanaya kac kac maxaa ku fadhiisiiyey ka kac meesha ya dhallinyaradii kula mid ka ahayd waa kuwa markaa yacni waxyaalo ay ku raaxaystaan daawanaya waa kuwa markaa dhulkooda iska maraya waxaanu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam wa abgadu lbiqaaci ila allahi aswaaquhaa dhul waxaa ilaahay agtiisa loogu nacay badan yahay suuqyada waata dad badan maanta la jeclaysiiyey suuquna waa meesha shaydaanku calankiisa ka taago calankiisa wuxuu ku mutaayoo ka taagaa suuqa waxaanu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam halkaa inuu shaydaanku ku beedeeyo oo beed ku dhalo shaydaanku ila beed buu dhalaa ya bihi yabiid wa bihi yafriq halkaasuu ku beedeeyaa una ku ukun dilaacsadaa marka meeshaa shaydaanku uu ku tarmayo ee uu calanka ka taagtay baa dad fara badan la jeclaysiiyey marka waa in cilmiga lagu sabraa xalqadaha cilmiga in la joogo fadli badan baa ku jira oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau uhi majtamaca qowmun fii beyti min buyuut illah yatluuna kitaab allah wa yatadaarasuunahu baynahu yacni dad ma ururaan oo isuma yimaadaan guri guryaha ilaahay ka mida iyagoo kitaabka ilaahay akhrinaya dhexdoodana isla diraasaynayo isla baranaya qur'aanka ilaa nasalat calayhim asakiina inay markaa xasillooni ku soo degto mooyaane waqashyatum alraxma naxariisina ay daboosho waxafathum almalaa'ika malaa'igna ay isku wareejiso wadakarahum allahu fii man cindah ilaahayna wuxuu ku xusayaa oo sha'nigooda inuu wen yahay u sheegayaa malaa'igta malaa'igta agtiisa ku sugan waa fadiila weyn marka fadiiladaa in laga qayb qaato aad bay u habboontay waxaanay tahay salaad in la joogo oo lagu tukado masjidka oo salaada kale lagu sugo waxay ka dhigan tahay in salaad lagu sugan yahay yacni inta uu ruuxu markaa ku sugan yahay masjidka isagoo salaad sugaya nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam inuu ka dhigan yahay sidii mid salaad ku sugan fadiila weyn weeyi ta kale waa ribaad waxay ka dhigan tahay sida waxa weeye jihaadkii ruuxu faranta uu joogo oo kaley ka dhigan tahay cibaadadan uu ruuxu naftiisa usoo xidhayo marka uu xalqadaha cilmiga oo cilmiga sharciga ku baranayo uu yimaadana waa inuu ixtisaab uga jeedaa ilaahay dartii iyo inuu ilaahay ugu dhowaado inuu ajar ka helo waa inuu muraadkiisu sidaa yahay sidaa hadduu yahay fadli weyn buu ku helaya cala sabiil caada waa inaanu isaga iman waa inuu u yimaadaa inuu waxa weeye iimaan ka kororsado ila camalka saalixi iimaanku kordhinayaaye taas waa inuu u yimaadaa taas waa inuu u yimaadaa xataa habeen habeenada ka mid a hadduu darsigu baaqdo dhallinyarada qaarkood waxay caadaysteen inay yidhaahdaan waa ku lugo-ay laakiin ruuxii ixtisaab u jeeday ma lugo-in ajar buu helay waayo muxuu u yimi wuxuu u yimi cilmi sharciga inuu barto liajli illah u barto markuu sidaa u yimi tallaabadiisi way tirsan tahay xasanaadkiisi waa u qormayaan ma lugo-in camal khayru shaqaystay yani waxaa weeye miduu ku khasaaray yani ma aha ee sawaab iyo ajar ayuu ka helayaa haddii isaga niyadiisu hagaagto ee adigu waxaad iska ilaalisaa xagga niyadaada inaan lagaaga iman oo niyadaada aad wanaajiso waa inaad aada iyo aada ugu dadaashaa qur'aanka barashada la baranayaa aada iyo aad bay muhim u tahay nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan ka qur'aanka barta dadkana bara kaasaa idinku khayr badan xadiiska bukhaariga khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama barashada qur'aanka la baranayaa waa laba nooc waa in la barto tilaawadiisa iyo akhrintiisa iyo in la barto macnihiisa iyo tafsiirkiisa barista la barayaana labada noocba waa soo gelayaan in akhrinta qur'aanka la akrinaayo la baro iyo in tafsiirkiisa iyo macaanidiisa la baro marka fadligoo dhammaystiran waxaa lagu helayaa labadaba in lala yimaado oo qur'aanka akhrintiisana la barto macnihiisa iyo tafsiirkiisana la barto labadabana dadka la baro ruuxii laakiin labadaba aan wada baran ee akhrinta qur'aankuun bartay akhrintaana dadka baraya oo aan macnihii qur'aanki iyo tafsiirkii aan baran dee fadligii waxbaa ka dhiman fadiiladoo dhammaystiran waxaa lagu helayaa labadaba in la barto xagga akhrinta iyo xagga macnaha mid walba labadabana dadka la baro marka fadli weyn baa ku jira barashada qur'aanka la baranaayo dadkana la bara waayo qur'aanku cilmiyada kale waa ka mudan yahay fadlu kalaami illahi calaa saa'iri lkalaami ka fadli illahi calaa khalqih mudnaanshaha hadalka ilaahay uu ka mudan yahay hadallada kale siduu ilaahay uga mudan yahay khalqigiisa ayaa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay marka waa shay cadiimo aada iyo aada u weyn akhriskiisa xataa la akhrinayo waata fadliga weyn lagu sheegay ou nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man qara'a xarfa min kitaab illahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif lam mim xarf walakin alif xarf wa laamun xarf wa miim xarf yani nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ruuxa akhriya xaraf kitaabka ilaahay ka mida waxaa u sugnaaday xasano halka xasanona waxaa lagu helayaa toban la mid a oo toban goor baa loo labanlaabayaa ma odhanayo buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam alif laam miim waa xarfi odhan maayo laakiin alifku gaarkiisu xaraf u yahay laamkuna gaarkiisu xaraf u yahay miimkuna gaarkiisu xaraf u yahay bimacnaa mid walba wuxuu ku helayaa toban xasano saas aawadeed alif laam miim markuu akhriyo soddon xasano ayuu ku helayaa waa fadli weyn marka qur-aankii in la barto qur-aankii la akhriyo aada loo dhuuxo waxaa loo baranayaana ay noqoto liajli illah ilaahay dartii in looga jeedo yacni ilaahay dartii marka loo baranaayo barashadaa ilaahay dartii loo baranayaa waxay koobsanaysaa kow waa inuu uga jeedaa yacni naftiisa inuu aqoon darrada ka kor qaado ila jahligu waa xun yahay ruux walibana waa garanayaa aqoon darradu inay xun tahay oo cilmigu fiican yahay waxaa la yidhi waxaa kaaga filan cilmigu inuu wanaagsan yahay aqoon darraduna ay xun tahay cilmigii waxa jecel in lagu sifeeyo midaan ehelkiisiiba ka mid ahayn oo ruuxu waa jeclaanayaa in la yidhaahdo waa caalim jahligana xumaanshihiisa waxaa ka mid a mid ehelkiisii ka mida ayaa ka dhiidhiyaya oo ka xanaaqaya jaahilkii haddii lagu dhaha jaahil baa tahay war maanaa jaahil u leeyihi waa xanaaqaya dhiiggaa ku kacaya yacni waxa weeye waxay tilmaamaysaa xumaanshaha jahligu xun yahay ayay sheegaysa aqoon darradu inay xun tahay ayay tilmaamaysa markaa saas aawadeed lirafci اljahli can nafsi waa inuu uga jeedaa naftiisa aqoon darrada inuu ka kor qaado aqoon darrada naftiisa uu ka kor qaadayana waxaa soo gelayaa dee ictiqaadkii xumaa waxaa keensaday jahli caqiide xun markuu ictiqaadsan yahay ama khuraafaad rumaysan yahay aqoon darra u sababtay ila cilmi uma sababin walow cilmiba ha u qabo laakiin waxa uu shubahaadka uu cilmiga u qabaa waa jahli waa aqoon darro taasaa u sababtay inuu ku dhaco khuraafaadkaa iyo yani waxyaalaha xunxun ee ictiqaadaadka ah marka lirafci ljahli can nafsi waa midda labaade wuxuu kaloo uga jeedaa yacni khalqiga ilaahay inuu ku anfaco oo nafci uu khalqiga ku anfacayana waa inu uga jeedaa waa shay labaad waa maqsad isaguna fiican shayga saddexaad ixyaau lcilmi cilmiga inuu nooleeyo waa inu uga jeedaa oo cilmigii shareecadu aanu indiraasin ila dadkii in cid shareecadii u cilmi leh ay ka mid noqotaa waxay ka mid tahay farallada waa shay faral ah ummaddii inay jahli isugu baxdo beled ku sugnay oo beledkaa laga waayo cid cilmiba markaa dee wax ka garanaysa dee waxay ka mid tahay masaa'ibkay ka mid tahay yacani dad wada indhala yacani waxa weeye dee soo uma baahno cid hagta ilaa aqoon darradu waxay ka dhigan tahay indhala-aan ruuxu markuu indhalaa yahay dee ruux tabataabiyo gacanta qabto oo haguu u baahan yahay haddii cid hagta aanu helin dee waxaa laga yaabaa haadaamay ka dhacayaan marka ixyaau lcilmina waa in loo jeedaa shayga afraadee looga jeedaya wuxuu noqonayaa waa in lagu camal falo afartaa umuurood intuba waxay soo gelayaan niyadii bay soo gelayaan inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa niyada marka la sheegaayo afarta umuuroodba waa soo gelayaan waatay mashaayikhda qaarkood ama ahlucilmiga qaarkooda ay ku nadmiyeen abyaad iyagoo afarta umuuroodba sheegaya waltaqsiduu arbacatan qabla ibtidaa tacallamuu likay tafuuzuu bilhuda yacni afar umuurood u qasda intaanad cilmiga bilaabin horteed cilmiga intaanad bilaabin afar shay waa inaad niyeysataa afartaasi waa maxay tacallamuu likay tafuuzuu bilhuda cilmiga barta si aad markaa ugu guulaysato hanuunka ugu guulaysato marka guulaysadka hanuunka lagu guulaysanayaa maxay keensanaysa waxay keensanaysaa afar umuurood in lala yimaado waa afartuu markaa sheegay أولها الخروج من الضلال والثاني نفع خلق ذي الجلال والثالث الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم وأفرت أمور كوجه الرأي وحويه الخروج من الضلال إن باديد اللي قبحه الضلال جهل جنوال إلى أقوم درضة إلا اعتقاد كيف فاسد كوينة جنوا الضلال يا عقيدة حن مركو قفكو اعتقاد سيء هاي باديوي أقوم درضة أنا كان سطيب markaa dee dalaalkii inuu ka baxo hadday tahay xagga caqiidada iyo hadday tahay xagga camalka ilaa camalka laftiisa waxaa dhici karta waxyaalo xaaraana inuu walaaqanayo oo uu ku dhex jiro oo uu isleeyahay war waa xalaal ha oo dhibimo kuma sugna uu u qabo bes bay ka tahay ma oga waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay cibaadayso oo cibaadadii waxaynay ku ansaxayn uu la imanayo oo xaalkiisu uu yahay irjic fasalli fa innaka lam tusalli in lagu yidhaahdo ku noqoo tukan maa tukani waxaanaa tukatay salaad maaha waa forfororsi ya marka dee dalaalka inuu ka baxo waa ugu horaysaa wuxuu niyeysanayo wathani nafcu khalqi diljalaali ta labaadna waa khalqiga ilaahay inuu anfaco waa inuu markaa u qasdo ou taa niyeeyo waathaalisu alixyaau lilculuumi ta saddexaad waa inuu cilmiyada nooleeyo cilmigii shareecada inuu ixyaa ku sameeyo si aan u indiraasin waaraabicu alcamalu bilmacluumi ta afraadna waa maxay cilmigii u bartay inuu ku camal falo afartaa umurood ayuu markaa niyeysanaya marka cilmigii waa in niyada la hagaajiyaa niyadu hadday hagaagto waxaa laga yaabaa ilaahay ruuxa camalka inuu u barakeeyo iyo cilmiga mid walba dad dadaalkoodu yar yahay ayaa waxaa laga yaabaa in aqoontooda iyo camalfalkooda mid walba ay noqoto mid barakaysan dad aada u dadaal badanna waxaa dhici karta in wuxooda ay noqdaan yacni waxaan barakala marka barakadii maxaa lagu helayaa ikhlaaska iyo niyo wanaaggaa lagu helaya in ikhlaas lala yimaado oo niyada la hagaajiyo yacni taasaa lagu heli xataa ruuxu hadduu gaadhi waayo wuxuu niyeysanayo higsanayay uu gaadhi waayo waxaa laga yaabaa oo uu caalim noqon waayo haddii niyadiisu ahayd liajli illah shareecada u baro oo waxaad noqotaa caalim biاllaahi wa biamri illaah ya ila cilmigu waa laba nooce waxaa loo qaybiya cilmun billaahi iyo cilmun biamri illaah cilmun billaah waa maxay waa in ilaahay la aqoonsado ilaahay tawxiidkiisa ayaa la aqoonsanaya marka aqoonsiga ilaahay la aqoonsanayo waa cilmigii ictiqaadkee waxaa la yidhahdaa cilmun billaah cilmun biamri illah maxaa la yidhahdaa cilmun biamri illah waa axkaamtii shareecada in loo cilmi yeesho alaxkaam alcamaliya fiqhigii camaliga ahaa in loo cilmi yeesho waa cilmun biamri illah oo axkaamtii maxay ku saabsan tahay awaamir iyo nawaahi sidaa yeela iyo sidaa ha yeelina ya saasay ku saabsan tahay marka axkaamtii in loo cilmi yeesho marka ruuxu isagoo isleh liajli illah waxaad u noqotaa caalimun biاllaahi wa caalimun biamrih saas iyadaa noqo ilaahay dartiina u noqo oo ikhlaasna ay ka tahay ayaa waxaa dhici karta derajadii dee inaan u gaadhin oo isagoo weli tacalumkii ku jira iyo barashadii oo dee iska bilowa baa dhici karta inay geeridii u timaaddo laakiin niyadiisu ay ahayd niyo sax ah oo dhab ah muxuu ilaahay sawaabinayaa wuxuu ku ajar siinayaa siduu niyeystay ya wa inamaa likulli imri'in maa nawaa shaksi walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyey qiso cajiibaa jirto waxay yidhaahdaan waa hore ayaa nin shiikha oo cilmi dhiga ayaa inan baa u yimi wuxuu doonay cilmiga inuu barto xalqadiibuu ku soo biiray ayaamo yar markuu xalqadii joogo wax yaro baranayo bilow iska yahay ayuunbaa geeri deg degi u timiyo inankiibaa ilaahay oofsaday inankii waa dhintay inan xertii ka mid a inankii ku riyooday wuxuu ku riyooday inankii yaraaya ibtidaa'iga ahaayo culamada lala soo saaray oo safka culamada ku jira culamadii markii lala soo saaray oo uu sidaa ku riyooday ya ayuu shiikhu u sheegay markaasuu la yaab male waxaa laga yaabaa niyo dhaba inay ka ahayd inuu cilmiga shareecada barto oo uu noqdo caalim liajli illaah dabeedna sidii uu niyeysnaa inuu ilaahay ku abaalmariyey ayaa markaa dhici karta waataa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa inamaa likulli imri'in maa nawaa shaksi walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyey shawaahid badan oo la macno ah oo shareecada ku suganna waa jira man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila ashuhadaa wa in maata calaa firaashi yacani waxaa weeye xadiiska sheegaya ruuxa shahaado ilaahay weydiista uu jihaadkiisa jihaadka ilaahay u shahiidnimo qaato ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa derajada shuhadada walow gogashiisaba ha ku dhinteen waxaa kaloo laynoo sheegay kii waxa weeye sadaqadda bixinayey oo xoolaha badnaa iyo kii tamaniyaya ee jeclaa in xoolahaasoo kale ilaahay siiyo oo dabeedna sidaasoo kale wax u sadaqadaysan lahaa sida kaasi khayrka ugu bixinayo inay ajarka isku mid ka noqonayaan marka horta niyada ha la hagaajiyo cilmi marka la baranaayo arrinkaa niyada ku saabsan in aada loogu dadaalaa waa ad arrin aada iyo aada u habboon niyadaasi aad bay muhim u tahay ya culuwulhimmana ha lala yimaado oo himadda sare ha loo qaado niyada baktiyaa laga dhiganoo lays odhan kollayba de adigu maxaad ka fadhiisanaysa waxba baran maysidi ma kolbaad adigu marka aada noqonaysaa ruux wax yaqaana ma kolba yacni sidaa ayaan lays odhan niyada waa in sare loo qaadaa waa in himadda sare loo qaadaa ilaahayna waa in la baryaa waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhahdaa rabbi ow ii kordhi oo ii siyaadi cilmi yani nabigu sala allahu alayh wasalam iyadoo ilaahay cilmi badan siiyey ayuu haddana ilaahay wuxuu amray inuu ilaahay weydiisto in ilaahay cilmi u kordhiyo taas iyadaa inuu ilaahay ka baryo marka baryada ilaahay la baryayana ha lagu dadaalo oo ha lala yimaado ijtihaadka iyo dadaalkana hala la yimaado oo yacni aada markaa cilmiga ha loogu dadaalo waxyaalaha cilmiga lagu qabtana waxaa ka mid ah ceshadka lagu ceshado oo dee inta la dhegaysta aan la iska tegin yani dadka qaarkood waxay cado ka dhigteen xalqadda waa imanayaa waa dhegaysanayaa hadhowna meeshii uu ku dhigtayna ku celin ku ceshan maayo guriga markuu tagana kuma ceshanayo dib u eegi maayo dee taa cilmi lagu baran maayo cilmigu raacasho la raacdo oo lagu noqdo oo la raajaco oo lagu noqnoqdo ayuu markaa cilmiga lagu qabtaa oo lagu xasiliyaa ee hadday noqoto waxa weeye dhegtaa ka maqal oo dabeedna iska tago dib ha u xaalayn dee cilmi lagu baran maayo ya nin baa yidhi baa la yidhi nuska fawqa taaqa maal iyo taaqa kitaab daaqadda la saarayo oo hadhowna laga soo qaadayo uun aan cidiba eegayn dee taaqa uma lihi nuskatun fawqa taaqa maal iyo taaqa dee waa in la raajicaa oo waa in lagu noqdaa oo kutub tafaasiira waa in la doontaa kutubta tafaasiirtaa waa inuu eegtaa oo ruuxi markaa dib u daalacdaa ee ruux markaa kitaab tafsiiraba aan lahayn siduu tafsiir u baranaya tafsiirba ma lehe siduu tafsiir u baranaya malaqbada soomaaliga isisaarkee laysu kaa saaray baad ku qabanaysaa record miyaad tahay ya fahmadii fahmadii waxbay sii daynaysaa qabashadii wax walba ma qabanayso ta kale inaad wax kororsataa loo baahan yahay ya markaa dadka xoogaa culumta wax uga bilaaban yihiin ama istifaadada fiican lihi waa inay ku dadaalaan inay kutub tafaasiira doontaan kutubtana daalacdaan kutubta tafaasiirta laga qorayna aad iyo aad bay u badan tahay ahlu cilmigu waxay alifeen kutubo fara badan oo qaar mukhtasaraad oo kooban leh oo qaar mutawalaad oo dhaadheer leh oo qaar mutaqadimiintii qoreen oo markaa riwaayo iyagu iyo aasaar ku dhisan iyo axaadiis leh iyo qaar markaa waxa weeye macaanida luqawiga ah iyo aada ugu dadaalaya yacni nooc walba leh yacni tafsiir bilma'suur iyo tafsiir bira'yi mid waliba waa jiraa yacni waxa weeye markaa kutubo fara badan ayaa laga alifay qaar labadaba isku darayaana waa jiraan oo xaggii axaadiistii soo aroorinaya aahaartii soo aroorinaya saxaabada wixii laga soo wariyey ee tafsiir ku saabsan taabiciinta laga soo wariyey haddana markaa sheegaya macaanida luqawiga ah ee aayadda ku tacalluqaya oo kelmadaha ishtiqaaqyadooda dhalaalinaya oo qaarkood ay ciraabayaan oo qaarkood axkaamta fiqiga ay aada ugu dadaalayaan iyo axkaamta fiqiga sida loogala soo bixi lahaa iyo aayaadka axkaamta inay aada u sharxaan qaarba markaa nooc bay markaa yihiin marka aada iyo aad waa in loogu dadaalaa kutubaha aadka u fiican waxaa ka mid a kitaabka ibnu kasiirka tafsiir lqur'aani alcadiim lilxaafid ibni kasiir kitaabkaasi aada iyo aad buu muhim u yahay waa kitaab afar mujallad ah dabacaadkiisa badankooda dabcadaha qaarkood oo xoogaa xoogaa loo khidmeeyey waa jiraan oo markaa laga yeelay lix mujallad qaar sideed mujallad laga dhigay waa jiraan calaa kulli xaal dabacaad badan buu leeyahay dabacaadkiisa kala duwan dabcad roon oo xoogaa fiican haddii markaa la helo aad iyo aad buu u fiican yahay marka kitaabka tafsiir ibnu kasiir muhim weeye xagga marka laga eego tarkiibka iyo sida la ysu saarayo iyo laqbada aada waxa markaa mufiid u ah xaashiyadan jamalka soomaalidu jumal bay yidhaahdaan laakiin waa bifatxi ljiim sida saxan waa sheekh culamada shaaficiyada ka mid ah kutubta fiqiga qaarkoodna shuruux ku leh tafsiiruljalaaleynka ayuu xaashiyo saaray xaashiyadaa uu saaray wuxuu u bixiyey alfutuuxaat ilaahiya dabacaadkii hore qadiimka ahaa waxay ahaayeen afar mujalladoo waaweyn oo xagga haamishkana waxaa ku yaalay laba kitaab ayaa ku yaalay oo kitaabka lubaab الnuquul fi asbaab الnuzuul lijalaaldiin الsiyuuطi gaar isagoo u taabacanna waa jiraayo waa ku yaallay mid labaadna waa ku yaallay oo kitaabka la yidhaahdo atibyaan fii craabi alqur'aan oo laakiin dabcadaha hore qadiimkaa lagu taabacay cunwaanka ah imlaau maa mana bihi araxmaanu min wujuhi alqira'aati walicraabi cala alcukbari magaca lagu taabacay ayaa isaguna ku yaallay marka wuxuu ka koobnaa afar kitaab tafsiirkii jalaalaynka xaashiyadii shiikha oo xagga hoose ku sugan xagga gudaha ku sugan iyo laba kitaab oo xaggan kore iyaguna ku sugan oo kale ah asbaabu nusuulkii suyuudi oo lubaabunuquul la yidhaahdo iyo icraabtii aayaadka qaarkood uu icraabi jiray cukbari marka kitaabkaasi waa mufiid nuquul baanu u badan yahay ha yeeshee xoogaa ta'wiilaad uu leeyahay oo ta'wiilaadkii khalafka ayuu nowcan maa u leexday aayaadka sifaadka iyo madhabka fiicanna waa madhabu salaf siday markaa ahlucilmigu ay nasgareeyeen ee saxan marka ashyaada waad ku baraarugsanaanaysaa oo tafsiirka ibnu kasiirka iyobaa ku saxaya oo isagu waxa weeye ictiqaadkii salafka ayuu caddaynayaa ibnu kasiir waa shaaficiyu lmadhab culammadii shaaficiyadu ka mid ahaa qarnigii sideedaad baanu noolaa toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatankii ayuu dhintay isagoo aayaadka sifaatkana wax ta'wiilah oo ta'wiilaadkii khalafkaa la iman maayo daahirkoodii tansiiha ahaa ee tashbiiha ka madhnaa ee sifaatkana la sugaayo ilaahay loo sugaayo lafdan wa macnan tashbiihana la nafyinayay kayfiyadiiyo qaabkana laga gaabsanayay ayuu ku socdaa marka labadaa kitaab hadduu ruuxu isla helo waa ka faa'iidaysanaya kutubo kale oo tafaasiira hadduu la daalacdana waa khayru markaa kororhsanayo weeye laakiin muhim waxa ah labadaa kitaab dalabada mustafiidiinta ah inay markaa doontaan aad bay muhim u tahay waxaan kaloo baraarujinayaa waa in markaa daalacashada la daalacanayo aada loogu dadaalaa fawaa'iddana waa in la qortaa ruuxu waa inuu leeyahay qalin iyo dabuug waa inuu sitaa ya oo wixii fawaa'id ah waa inuu dawinayaa oo qorayaa ruux saa isaga soo fadhiya ama wax alle wuxuu qorayaa jirin haddana waxa way odhanaya dalabulcilmi baan u socdaa dee waa shay cajiiba ruuxa dalabucilmiga u socdaa waxbuu qoraa faa'iidada marka waxa weye waa kaa baxsanaysaa haddaanad faa'iidada dawinin oo qorin dee waa baxsanaysaa maskaxdaada haddaad marka hore xataa fahantay waxaa laga yaabaa inaanad hayn marka si waxa weeye cilmigii loo qabto waa in qalin iyo buug loo soo qaataa waana in lagu qoraa qoritaankaa la qoraya aad iyo aad buu muhim u yahay ya fa min alxamaaqati an tasida khazaalatan wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi taaliqa waxaa la yidhi waxaa ka mida nacasnimada inaad ugaadhsato oo aad markaad deero aada hesho deeradii aanad xidhine aada ku sii dayso markaa khalqiga kusii dhex dayso ma kuu joogaysaa soo baxsan mayso dee marka waxaa weeye waa in la dawinaa culammadii hore marka ay wax dhiganayaan waa qori jireen qaar baa qalinku markuu iska taago ayay intay istaagaan bay odhan jireen waar yaan diinaar siiyaayoo qalin siinaya hadda waa diinaar diinaarku dahab buu ka samaysnaa ya wuxuu noqonayaa afar garaam iyo rubuc dahaba ala siiya afarta garaam iyo rubaca dahabka halka garaam malaa isagoo konton iyo agagaarkaa kollay marayaan ogaa konton dollar wax ku dhow waqtiyada qaarna waaba ka bata ya afar garaam iyo marka waxa weeye garaam rubci afar garaam iyo garaam rubci waa lacag qaaliya soo ma waxaa laga yaabaa dee laba boqol oo dollar wax ka badan inay tahay inta hadda aynu agteennu ay ka tahay marka nin baa intuu istaaga odhan jiray qalamun bidinaar yaan diinaar siiyaayo qalin siinaya wuxuu doonayaa faa'iidadaas inayna dhaafin hadda iyadoo jaban buu qalinka ku helayaa hadduu suuqyada tago wax yar kusoo helaya laakiin muxuu uga jeedaa faa'iidadu inaynay ka tegin buu markaa uga jeedaa markuu leeyahay qalamun bidiinaar uu sidaa leeyahy marka qoritaanka cilmiga la qorayo waa in la ysku dayaa oo aada la ysugu taxallujiyaa oo la raajacaa oo cilmiga in saa lagu qabto la doonaa cilmiga tafsiirka dad badani waxay u yaqaaniin inuu iska yahay cilmi sahlan cilmiga tafsiirku ma sahlana waa asalkii cilmiga qur'aanka culumtoo dhan isagaa u asala marka cilmiga shareecadoo dhan baa qur'aanka qur'aanku waa u baahan yahay ya marka la doonaayo qur'aanka si fiican in loo fahmo cilmiyadii shareecada cilmi walba waa ku tacalluqaya qur'aankii hadday xadiiskii tahay hadday markaa fiqigii tahay hadday caqiidadii tahay hadday waxa weeye markaa tahay culumtii kale tahay yani dhammaan waa ku tacalluqaya taariikhdii siiradii yani waxa weeye nooc waliba waa ku tacalluqaya culum lqur'aan dee qur'aankaa bay ku saabsan tahay culum lxadiis xadiisku wuxuu fasirayaa qur'aankii litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur'aankii maadaama uu xadiisku fasirayo dee xadiiskii wuxuu keensanayaa cilmigii xadiiskana in la baranayo oo la garto oo musalaxulxadiiskii qofku yaqaano culumtii carabiyadu u baahan yahay oo qur'aankii waa carabi ya luqa carbeed buu ku yimi inaa jacalnaahu qur'aanan carabiya inaa jacalnaahu qur'aanan carabiya lacallakum tacqiluun inaa anzalnaahu qur'aanan carabiya lacallakum tacqiluun waxaanu soo dejinnay qur'aan carabiya baanu soo dejinnay waxaanu ka yeelay qur'aan carabi ah waxaanu uga yeelay si aa u weelaysaan oo u fahantaan marka luqadii carbeed haddaan la garanaynin qur'aankii la fahmi maayo garashada luqadii carbeed la garanaya waa in la garanayaa mawaadkii luqawiga ah ee carbeed alfaada carabiga iyo macaanidooda waa in la garanaya almawaad alugawiya waa in la garanayaa cilmigii naxwaha iyo icraabta waa in la garanayaa waa in la garanayaa cilmigii sarfiga waa in la garanayaa iyo ishtiqaaqyada kelmadah haddii kale markaa ruuxu wuxuu isku qaldayaa waxaan shaqo isku lahayn haddaanu garanayn cilmigii icraabta aanu garanayn dee qur-aankii fahmi maayo ya yacani waxa weeye ma kala garanayo faacilkii iyo mafcuulkii ma kala garanayo haddaanu cilmigii sarfiga garanayn mawaadku waxay u dhexeeyey ku kala duwan yihiin garan maayo ya yudacuuna iyo yadcuuna waxa u dhexeeya ma garanayo ya yudacuuna ilaa naari jahannama dacaa mid baa wuxuu ku fasiray waa loogu yeedhayaa naarta jahannama wuxuu mooday kelmaddu inay tahay daca dee dacaana ma ahay waa daca way kala duwan tahay daca iyo daca waa laba maadoo kala duwan farqa u dhexeeya wuxuu ku garan karaa cilmu sarfi haddaanu cilmu sarfi garanayn dee qur-aankii fahmi maayo si qaladuu macaanidii u qaadanaya kifaatan baa qaar waxay moodeen inay tahay kifaayadii ya dee ta'duna waa asal oo kelmaddu kafatay ahayd oo jamciga ah iyo kulminta ee kelmaddu kafa ma aha kafa iyo kafatana waa kala duwan tahay walaa naqfita thawban walaa shacran xadiiskii sheegaayey lanna kufa bay la mid tahay xadiiska sida riwaayadda kale ku timi almuhim culumtii carabiyada anwaacdeedii kala duwanayd oo dhan qur'aanku waa u baahan yahay fahamka la fahmayo haddaan culumta carabiga ee kala duwan aan la baran qur'aankii lama fahmayo waa kitaab baliiqa oo xeel dheer oo noocyada hadallada ee kala duwan nooc walba leh nooc walba waa leeyihi iminka hadal marka waxa weeye baliiqa oo cid bayaan iyo caddayn badan ay ku hadashay oo basharka ka midi waa tusaale walilaahi almasalu aclaa ruux hadal yaqaan ah oo adabka iyo sugaanta iyo maahmaahyaha iyo yacni markaa waxa weeye nooc walba marka aada u yaqaana af afafka ka mida markuu ruuxu ku hadlo oo si baliiqo xeel dheer ugu hadlo oo nooc waloo hadallada ka midaba uu tusaalaynayo keenayo si walba dadka wax ugu sheegayo oo ula hadlayo ninkii afkaa wax yar ka yaqaanay ruuxa hadalkiisa ma wada fahmaya macnihiisu ma wada baxaya ya waxbuu sarbeebaya oo waxbuu markaa waxa weeye shilalaya oo waxbuu markaa waxa weeye markaa mahmaahaya oo waxyaalo horuu soo qaadanaya oo waxbuu ka taariikhaynaya oo yacni waxyaaluu halxidhaalaynaya siyaalo badan oo kala duwan markuu u hadlo ruuxii dee afka markaa gabanka ahaa dee aad uma fahmayo ruuxii aan hadal yaqaan ahayni dee aad u garan maayo walilaahi almahalu aclaa kitaabkani waa kitaab baliiqa waa kitaab carab oo dhan lagu cajsi geliyey waa kitaab la yidhi bal mid la mida la kaalayay la iman kari waayeen oo la yidhi isu wada taga iswada kaashada jin iyo insi oo dhan oo isu taga mid la mida la kaalaya waa kari kari waayeen toban suuro oo suuradaha qur'aanka la mida la kaalayaa la yidhi waa awoodi kari waayeen suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalayaa lagu yidhi waa la iman kari waayeen intaa mid walba waa la iman kari waaye waa lagu cagsigeliyey waa kitaab ka yaabiyey ya kitaabka caynkaas ah ruuxa doonaya inuu fahmaa waa inuu cilmiyadii shareecada markaa nooc walba aqoon u yeesha ya waxay culammadu yidhaahdeen sida saxaabada qaarkood laga soo wariyey ahlubidacu hadday daliishadaan qur'aanka waxaa ku radidaan sunnada fa innahu xamaalu awjuh cumar bnu khadaab baabaa laga sheegay hadday daliishadaan qur'aan idiin daliishadaan khawaarijta iyo kuwa la midka ahi oo yidhahdaan aayadan baa noo daliil ah ya waxaa markaa u daliishataan oo shubhadooda ku burisaan axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam fa innahu xamaalu awjuh waayo qur'aanku wejiyo kala duwan buu aqbalaya wuxuu leeyahay mutashaabihaat iyo muxkamaad buu leeyahy sunada nabiguna sal اllahu alayh wasalam qur'aankay caddaynaysaa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim isagina muxkamaad iyo mutashaabihaad buu leeyahay huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waakharu mutashaabihaat yani wuxuu leeyahay qur'aankii aayado muxkama iyo aayado mutashaabihaad ah mid walba waa leeyahy marka mutashaabihaadkii waa in muxkamaadka loo celiyaa ya marka qur'aanka fahamka la fahmayo si saxa loo fahmayaa waxay keensanaysaa sunnadii nebigana sala allahu alayh wasalam in la barto taasay keensanaysaa qur'aankoo keliya inuu ruuxuu yidhahdo waa qaadanayaa ee igadaa sunnada axaadiista igadaa sida maanta dadka qaarkood ay yidhahdaan qaar qur'aaniyiin isku magacaabaa soo baxay maxay leeyihin bas annagu qur'aanku maanu qaadanaynaa sunnadu waa hadal bashar nagadaa ayay yidhahdeen ruuxa sunnada nebiga sidaa u diido xadiiska nebiga oo dhan diidaa qur'aankana ma rumayn gaal buu noqonayaa waayo qur'aankii baa sheegaya in sunnada nebiga la raaco atiicu llaha wa atiicu arasuul wa atiicu arasuul maxay faa'ideynaysaa atiicu llaha waarasuul rasuulka atiica maxay faa'ideynaysaa rasuulka xakam ka dhigta maxay faa'ideynaysaa fala wrabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima ma rumaynayaan ilaa wax kastay isku khilaafaan rasuulka xaakim ka dhigtaan xukunkiisana ku go-aan marka sunnadii nebiga waa in la aqbalaa wama kana limu'minin walaa mu'minati ida qada allahu warasuulu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waxa ilaah iyo rasuulkiisu xukumaan ruux iimaan lihi door uma leh inuu kala doorto uu yidhahdo ama waa qaadanaya ama waa ka tegaya ee waajib waxa ku ah inuu sidiisa u qaato haddama aragta falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ta kale sunnada nabigu sala allahu alayh wasalam waa xikmada ilaahay qur'aanka inoogu sheegay waana munazala xadiiska nebigu waa munazal waa waxyi inuu waxyi yahay waxaa sheegaya qur'aanka wma yantiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyu yuuxى marka sunadii waa waxyi waana munazla wa anzla allahu عalayka alkitaaba wاlxikmata wacallamaka ma lam takun taclam allah wuxuu kugu soo dejiyey korkaaga nebi muxamedow salى اllahu alayh wasalam alkitaaba wاlxikmata kitaabka iyo xikmada ayuu kugu soo dejiyey imaamu shaafici wuxuu yihi haddii xikmo lagu lamaaneeyo kitaabka qur'aanka ah xikmadu waxay noqonaysaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam ya mawaadic cadiida ayaana lagu lamaaneeyey wadkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma waa sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waana munazala waa waxyi waa xaq wax kastoo la ysku qabtana waa in qur'aanka iyo sunnada laysula noqdaa fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir markaa sidaas aawadeed ruuxa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam diida oo yidhaahda markaa xadiidka nebiga igaba daa qur'aankana ma rumayn waayo qur'aankaa sheegaya in sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam la raaco qur'aankaa sheegaya in rasuulka la raaco qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum haddaad tihiin qaar ilaahay jecel rasuulka raaca sala allahu alayh wasalam haddaad rasuulka raacdaan allah waa idin jeclaanayaa dembiyadiinnana waa dhaafaya waxa uu markaa ilaahay amray in la raaco ka la soo dejiyo xagga rabbi laga soo rogay itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakkaruun walaalayaal waa in lagu dadaalaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam barashada la baranaayo qur'aanka barashada la baranaayo sunnada iyo qur'aanku ma kala maarmayaan way isfasirayaan way iscadaynayaan labadubana waa waxyi labadubana waa munazal waajibna waxay tahay labadaba in la qaato oo labadaba la raaco ayaa markaa waajib ah waa inaan markaa waxbay laga tegin sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam waa inaan laga tegin ee waa in sunnada nebigana la bartaa qur'aanka iyo sunnadana waa in laysku fasiraa macnahoodana la isla fahmaa waajibku waa saas yadaa weyi waxaan kaloo baraarujinayaa barista qur'aanka dadka la barayaa waa mid aad iyo aada u muhim ah marka barista dadka la baraayo qur'aanka waa in lagu dadaalaa waa jirtaa malcaamaduhu inay hawl badan yihiin sabir badan ay u baahan yihiin laakiin barista la baraayo dadka qur'aanka khayr badan baa ku jira maantana waxa weeye dagaallo badan baa iska jiro dee waxaa dhici karta in macallimiintii qur'aanka dadka baraysay laga siibo oo laga yaabo marka waxa weeye ama hay-ado ama wax la midi yacni inay markaa yidhaahdaan halkan kaalay wax ka dhig ama waxa weeye halkan baanu siminaar kaaga qabanaynaa ee waxa weeye ka kaala iyo wax la mid a yacni ashyaada noocaasa waa in aad la ysaga jiraa qur'aanka dadka in la baro waa in la ysku dayaa ruuxi markaa uu qur'aanka gudbiyo oo uu dadka baro oo marka uu qur'aanka barayana yacni waa inuu ammaano weeyaane ammaanadan siduu u gudanayo waa inuu ku dadaalaa aanu dayicin waa inaanu markaa madaxgad iyo dee waxa weeye sagsaag iyo wax la mida waa inaanu ku samayn waa inuu markaa aad iyo aada ugu dadaalaa oo dadka inuu soo saaro oo wax baro oo asar ka hadho waa inuu taas yada aada isugu taxallujiyaa jeegaraynta uu ka jeegaraynayo inamada markaa iyo hablahaba qur-aanka barashadiisa waa inuu hubiyaa macallimiinta qaarkood waxa dhacdaa saan maqlay iyagoo markaa waxawe laga yaabo iska mashquulsan in ardayga iska dareerinayo qur-aankii lagana yaabo markaa qaladadii in lagu sii daayo amaba uu yidhaahdo marka waxaweye saddexu marka wada baxa oo midba meel akhrinayo dee ruuxuna hal qalbi buu leeyihi qisooyin qariib ay soo naqliyaan oo waxay yidhahdaan wadaad bay sheegaan culammadii qarniyadii dhexe ka mid ah markaasaa waxay yidhaahdeen labiyo soddon qof uu marka wada dhegaysan jiray kii qaldamana ee qalad sheegana halkiisuu ku qaban jiray buuri dee say u suuragal tahay labiyo soddon qof oo mar wada akrinaya miyay dhici kartaa mid walba inuu markaysagaa la socdo oo halkuu qaldo mid walba ku qabanayo mar bayna wada akrinayaan taasi waa hayru macquul laakiin waxay ka mid tahay qasaska la soo naqliyo kutubaha qaarkood laga yaabo inaad ku aragto laakiin ha ku kadsoomi ya macallin waxa weeye mobil markaa ku hadlaya ardaygana qur-aanka dareerinayo iska wado dee waxa weeye ammaanadii ma gudan waa inuu waxa weeye markaa joojiyaa waa inuu markaa yidhaahdaa markaa ku celi waa inuu ka dhagaystaa oo u jeestaa waa inaanu dhowr qof markaa mar qura odhan ka wada baxa ruux walba inuu u saxo waa inuu isku dayaa kii meel qalda qaladkii waa inuu si gaara yidhahdaa ugu celiceli ardaygu hadduu khalad qaybay markaa inuu u saxaa kuma filla waa inuu yidhaahdaa marka waxa weeye ku celceli intaasoo goor ama konton goor ama afartan goor sidii saxdaa ugu dhawaaqo ku celceliyo markuu ku celceliyo waa inuu dib uga dhagaystaa dib markuu uga dhagaysto waa inuu markaa eegaa inuu saxayo in kale hadduu qaladkii ku halmaamo oo haddana iska qabto hadhow iska qabadka waa ilaawayaa maxaa soo baxaya qaladkii hore uu qaybsanaa baa soo baxaya waa inaad tiraa dib u qayb waa in la yidhahdaa dib u qayb qaladka markaa waxaa carabkan uu qabtay ee maskaxdiisa sidan ugu dhacay ee sidaa uu qabsaday siduu ku sii daayaa waa in la yidhahdo wax badan ku celceli weliba dibna looga jeeggareeya laga hubiyaa qaladkii inuu ka go-ayo in kale waayo ardaygu haddii waxa weeye qur-aankii hadhow uu akhrin kari waayo oo qur-aankii uu sii daayo waxaa dhici karta in macallinka loo garaabo oo la yidhaahdo dee ardaygu isagaa ilaawey laakiin isagoo qur-aankii ruuxu shubaya ardaygu laakiin qalad akhrinaya haddii la arko waxaa la odhanayaa eelku waa macallinka waayo sidaa qaladka uu shubaayo ayuu saxdana u shubi lahaa macnuhu waxay tahay macallinkaa qaladka ku sii daayay oo qaladkan sidaa ugu daayey inuu u qaybo marka taasi waxa weeye dembina waa kaaga imanaya fadeexadina waa kaaga imanaysa yani labada mid walba waa kaaga imanaysa waxa laga qaadanayana waxaa dhici karta haddii aanad qur'aan saxa barin oo si saxa u barin dee in wax soo galaan baa dhici karta ya oo dee wax ka midii marka ay noqdaan waxaan sax ahayn carabka waxba ku ballaadhin maaye marka waa in waxa weeye taasna aad laysaga jiraa qur-aanka aad ha lagu dadaalo baristiisa ha lagu dadaalo yacni inaad waxa weeye markaa dhigto qur'aan aad dhigto iyo dee inaad waxyaalo kala dhigtaa oo aad markaa waxa weeye markaa aad dadkii barto culumta tajriibiga ah ama maadiga ah dee labadu ma sinna ha dhibaato badnaato markaa qur-aanka dadka in la baro carruurta la baraa laakiin yadaa nafci badan yadaa ayaa nafci badan dadka aad qur-aanka bartay waa ku ducaynayaan waana cilmi aad faafisay waana kuu ducaynayaan imika waxa weeye iyagoo gaboobaa laga yaabaa inay kuu duceeyaan ilaa intay yar yihiin markay wax kala gartaan laga bilaabo ilmuhu markuu yar yahay waxaa dhici karta qadarka macallinka inaanu aada u garanayn laakiin markuu yaro roonaado macallinka qadarkiisi waa garanaya iyo abaalka uu ku leeyahy iyo hadduu si fiican ugu dadaalo qur-aankii u baray waa garanayaa qadarka uu leeyahay waa garanaya ilaa marka uu ka godgalaayo waxaa dhici karta inuu kuu duceeyo marka saas aawadeed aad ha loogu dadaalo qur-aanka baristiisa malcamadaha ayaan laga tegin malcamadaha ha la nooleeyo qur-aanka dadka ha la baro ha lagu dadaalo yacni marka in la faafiyo aada ha la ysugu dayo meelaha marka waxa weeye aan malcaamado qur-aan ka jirin sidii malcamado qur-aan loogu samayn lahaa waa in la ysku taxallujiyaa yacni meelaha laga guraayo tuulooyinka iyo meelahaasaa ugu sii darane macallimiintii qur-aanka laga guraayo malcaamadihii la xidhayo meelaha noocaasa waxa weeye aad iyo aad waa in looga artatamaystaa waana in la ysku dayaa macallimiinta in laga kaafiyo macallimiinta haddii waxa weeye laga kaafin lahaa quruska yare ay markaa hadda u ballan qaadayaan oo wax ku filan laga yaabo loo ballan qaadi lahaa dee ma tageen markaa iskuullada iyo meesha leeyahay kaalaya siminaarada iyo waxa loogu yeedhaya ma tageen yacni waxa weeye dadku qur-aanka udhigi lahaa marka taas yadaa in aad la isugu taxallujiyo ayaa habboon aadna looga wacyigeliyo khaasatan markaa tuulooyinka iyo meelaha caynkaasana aad iyo aad in looga wacyigeliya aad iyo aad bay u fiican tahay caawa waxaan ku talagalay kelmaddaas gogoldhigga ah baan markii aan arkay jamacu inuu badan yahay aan isli sheeg inkastoo markii hore aan dersi inaan galo aan ku soo talagalay haddana hadalladaa kala duwane aan sheegay waa nasaaix guud iyo cilmiga barashadiisa iyo halka laga bilaabayo iyo qur-aanka iyo sida loogu dadaalayo ilaahay ha inagu anfaco oo sida wanaagsan hayna waafajiyo marka halkaasay inoogu joogaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk